habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo ee rediyo isnaay qodobada caawa wararkeena aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda waxbarashada hirshabeelle oo soo xirtay tababar ku saabsan siyaasadda waxbarashada dalka maamulka isbitaalka degmada mahadaay oo dalbaday qalabka looga hortago xanuunka covid nneteen guddoomiyaha cusub ee ururka horumarinta waxbarashada gobolka hiiraan oo lagu doortay magaalada beledweyne tirada dadka coronavirus ugu geeriyooday soomaaliya oo ku dhow shan boqol oo ruux wararka dibaddana waxaa ka mid ah maraykanka oo war ka soo saaray gantaal kuwa ridada dheer ah oo ay tijaabisay kurida waqooyi
waxaa soo gaaray soomaaliya tallaalka cusub ee covid sagaaliyo toban oo aan sugaynay horay waxaan u naqaanay in tallaalka looga hortegi karo xanuunnada ay ka mid yihiin dabaysha jadeecada iyo qaaxada waxaynu ognahay in tallaalladu ay joojiyaan faafidda xanuunnadaas sidoo kale tallaalka cusub ee covid sagaaliyo toban waxa uu ka hortegayaa cudurka covid sagaaliyo toban laakiin xasuusnow mar walba inaad kaalintaada qaadato si aad naftaada iyo qoyskaaga aad uga badbaadiso covid sagaaliyo toban oo fuli tallaabooyinka ka hortagga ah gacmahaaga u dhaq si wanaagsan oo joogto ah xidho afxidhka ka fogow dadka kale masaafo laba matir ah haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga farriintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bishii saddexaad ee maarso sanadka labada kun kob iyo labaatanka warka waxaa caawan ii akhrinayo anigoo cabdixasiis xasan macalin kusoo dhowaada qodobadii aada maqasheen ayagoo faahfaahsan aan ku bilaabo wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa soo xirtay tababar ku saabsan siyaasadda waxbarashada dalka cabdiweli axmed hiloole ayaa warkaasi faahfaahinaya waxaa magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle lagu soo gebagabeeyey kulan wadadashi ah oo laga hadlayay siyaasadda iyo qaabdhismeedka manhajka waxbarashada asaasiga deg dega ah waxaana ka faa'iidaystay qaar ka mid ah maamulayaasha iyo macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarasho ee ku yaala magaalada jowhar ugu horeyn waxaa gunaanadka tababarkan ka hadlay cabdicasiis nuur maxamed oo ah agaasimaha farsamada iyo waxbarashada dadban ee federaalka isagoona ammaan u jeediyey ka qaybgalayaasha tababarkaasi horta waxaan rabaa inaan idiin mahadceliyo dhammaantiin afartii maalin oon joognay maaragtay sidii aan u wada shaqaynay sidii aad wakhtiga u ilaaliseen sidii habsami socodka iyo dhaqdhaqaaqa iyo buuqa iyo loo yareeyey sidii maaragtay aan ugu hoggaansamayn idinkoo macallimiintiinna ah inaan naga aqbashaan in wax iin sheegno na dhegaystaanna waa maaragtay waa idinkaga mahadcelinaynaa insha allah waxaan rajaynayaa jowhar inaan usoo xiisi doono insha allah meelo waxaa jirto imtixaanaadka kale marka la qaadaayo dadka shaqaalaha wasaaradda waxay ku leeyihin meelaha ay ugu jecelyihin wax ka mid a jowhar qof kasta wuxuu leeyahay halkaas lagu qoro jowhar kismaayo meelahaas ay yidhahdaan inta badan maaragtay hanugula qoro marka in layn soo xiiso marka waxaa keenaya marka in aad dad fiican oo soo dhoweyn leh oo ixtiraam badan aad tihiin waa idinka rajaynaya insha allahu wixii shuruuca ama nidaam ah ama siyaasaad ah oo soo baxo oo lasoo ansixiyana insha allah waxaan rajaynayaa inaad wasaaradda waxbarashada oo xeer maamul goboleed aad ka heli doontaan insha allah haduu ilaha yihahdo waxaan rabnaa in la dhaqan geliyo hukumiyiintii qarash lagu bixiyey oo wakhti la geliyey oo dadaal la geliyey in shalfis lagu tuuro ama meel la iskaga tuuro wax saxa ma aha waxaa loo samaynaya waxaan waxaa waaya in lagu dhaqmo maaragtay lana dhaqan geliyo hadhowna ay noqoto wax lagu xisaabtami karo ugu dambeyn waxaa tababarka soo xiray agaasimaha wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka hirshabeelle amiin mukhtaar axmed wuxuuna bogaadin u jeediyey wasaaradda waxbarashada dalka mashruucan bar ama baro runtii waa mashruuc aada weyn bar ama baro waxa uu yani bilaaban doonaa dhowaan uu bilaaban doonaa waxaana laga furi doonaa insha allahu degmada jowhar iyo balcad labadaas degmaa laga furi doonaa insha allahu dhowaan waxaa lagala rabaa boqol iyo toban iyo siddeed kun iyo dhowr arday oo labadaas degmaa in sanadkan gudihiisa la fadhiisiyo galaas macallimiintii yani waxbar lahadan aan diyaarino insha allahu marka runtii waxa waaye aaday idiin ammaaneen yani khubarada ka socotay wasaaradda waxbarashada federaalka ka qayb qaadashadiina iyo ixtiraamkiina iyo soo dhoweyntiina runtii maamul goboleedyada kale wax badan aad ka duwan tihiin mar walibana yani dad diyaarsan oo waxa waaye boolisiyadii lasoo sameeyey ama workshoopyadii la qaban jiray dad يعني aad active waadaan jirteen marka mar waliba waa sidii idin kaga bartay waa idin kaga mahadcelinaa mar waliba wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dalka ayaa wado dadaalo ku aadan sidii dadka ka weynaaday waxbarashada ay u heli lahaayeen waxbarasho taya leh waxaana tababarkan oo kale ay ku soo qabteen caasimadaha dowlad goboleedyada oo xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya mahadsanid cabdiweli maamulka isbitaalka degmada mahadaay ayaa dalbaday qalabka looga hortago xanuunka safmarka ah ee covid nneteen xaliime cali ibraahiin ayaa warbixintaasi noo eegeysa
cabduqaadir fiqi faarax agaasimo ku-xigeenka cusbitaalka degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ka warbixiyey xaalada guud ee degmadaasi iyo xanuunka covid nteen sida uu u saameeyey asigoo sidoo kale sheegay agaasimo ku-xigeenka in xaaladaha ku adkaada ee ku aadan covid nteen ay usoo gudbiyaan cusbitaalka magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe
haddana waxay keentay sariix oo heerkulka oo cabdiraay iyo fiis marketka waxyadaa keenay hadda dhanka kale agaasimo ku-xigeenka cusbitaalka degmada mahadaay waxa uu sheegay in aysan haysan qalabka ogsajiinka ee lagu xiro dadka uu soo rito xanuunka covid nteen asigoo maamulka hirshabeelle ka dalbaday in ay soo gaarsiiyaan qalabkaasi iyo baahiyaha gaarka ah uu qabo cusbitaalka degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa inoo qorshaysan inaan maaragta haddii aan aragno in aan usoo gudbino xeryaha sida gobolka oo kale meelaha lagu kanteeyo dadkaas inaan u gudbino taasaan loo weli arki cudurkaas aanan ku arkin magaalada waxaan codsanaynaa inaan noo keenan qalabka isbitaalka wuxuu galaa dhakhaatiirta ay u baahan yihiin sida qaleenada iyo dhinacusta oo naga maqan intaasi ma haysano iyo weliba sariiro badan sariirahuna waa lagu yariyey sariirtaas ma hayno marka intaas ayaan baahannahay iyo wixii kasii badan iyo daawada iyadoo gudaha wadanka soomaaliya uu kusii badanayo xanuunka covid nteen ay socdaan wacyigelinu ku aadan xanuunkaasi ayaa haddana bulshada ku dhaqan degmada mahadaay ay ka walwalsan yihiin xanuunka covid nteen waxa ayna dadaallo ugu jiraan sidii ay ku yareyn lahaayeen faafidda xanuunkaasi covid sagaal iyo toban gudoomiyaha cusub ee ururka horumarinta waxbarashada gobolka hiiraan ayaa lagu doortay magaalada beledweyne ee gobolkaasi doorashadan oo ahayd qaabka codaynta qarsoon laguna dooranayo gudoomiyaha ururka waxbarashada iyo horumarinta gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu qabtay magaalada beledweyne waxaana ka qayb galay ururada bulshada rayidka sida bahda waxbarashada iyo dhalinyarada ergada codeynaysay ayaa gudoomiyaha ururkaasi u doortay cabdiraxmaan cumar maxamed oo helay labaiyo labaatan cod halka dirar cumar cismaanna oo la tartamayay uu helay saddex cod waxaana sidaasi ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashada faysal cusmaan maxamed doorashadan inay tahay markaas mid cad oo loo wada jeedo maadaama doorashana haddii ay laba qof ka qayb gasho ay xaq tahay in hal qof uu ku guulaysanayo waxaan markaasi halkan ku tartamay diriir cumar cismaan iyo sidoo kale cabdiraxmaan cumar maxamed oo ah macalimiin jeclaystay in hogaanka ama isu soo sharxay hogaanka ururka waxbarashada iyo horumarinta ardayda gobolka ah shan iyo labaatan qofoodaa codeeyey oo markaa rag iyo dumar isugu jiray laba-iyo labaatan cod ka mid ah shan iyo labaatankii cod waxaa helay cabdiraxmaan cumar maxamed halka dirir cumar cusmaanna uu helay ilaa iyo saddex cod waxaa halkaa markaa ku cad oo aan ku dhawaaqaynaa maadaama aan nahay guddigii doorashada in cabdiraxmaan cumar maxamed uu laga bilowdo maanta oo laga bilaabo maanta oo taariikhda ay tahay shan iyo labaatanka maaj sanadka laba kun koo iyo labaatan uu yahay gudoomiyaha markaasi rasmiga ah ee ururka waxbarashada iyo horumarinta ardayda gobolka hiiraan ee marka magacooda la soo gaabiyay loo yaqaano hesda waxaan u rajaynayaa cabdiraxmaan inuu markaasi noqdo qof sameeyo in bahdii waxbarashada ee ururka ku noqdo mid markaasi qayb weyn ka qaadato dhanka horumarka waxbarashada dirar cumar cusmaan oo ah musharxii laga adkaaday ayaa sheegay inuu ku qanacsan yahay islamarkaana uu la shaqayn doono hoggaanka la doortay waxaan ku faraxsanahay maanta in aan ka soo qayb galay musharaxiinta xilka qabashada waxbarashada gobolka hiiraan development education oon soomaalidu waxay ku mahmaadaa garu laba nin kama qosliso oo ku guulaystay saaxiibkay cabdiraxmaan waan aad baan ugu mahadcelinayaa waana la shaqay doonaa maadaabaan ahay musharaxii laga guulaystay waan u hambalyaynayaa dhinaca kale cabdiraxmaan cumar maxamed oo ah guddoomiyaha la doortay ayaa sheegay in howlaha horumarinta waxbarashada gobolka hiiraan uu halkaasi kasii wadi doono waxaan ku faraxsanaa maanta inay nasiibkaygii oo noqday aan cod aqlabiyad leh si qurux badan aan nasiibkaygii oo ku noqday inaan maanta sii hogaamiyo maandhaydka ama dhaylanka u yaal ururka institutionka uu qorayo laba sano labada sana soo socoto inaan sii hogaamin doono haddii nafta ay baaqi sii ahaato waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii iga sii horraysay guddoomiyihii ururka waxbarashada iyo horumarinta gobolka hiiraan mahad beele oo sihaaye ka ahaa xafiiska ayaa xilkii ku wareejiyay guddoomiyaha cusub ee la doortay markaana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarafka iyo suuqyada ee warka habeenimo waxaa caawala diyaar ah xaliime cali ibraahin
dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar boqolka doolar waxaa suuqyada magaalada jowhar la kala sarfanayaa laba malyan lix boqol iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga halka waar baati waxaa suuqyada jowhar uu marayaa labaatan kun oo shilinka soomaaliga halka waar xijaab caadi waxaa la kala iibsanayaa afartan kun oo shilinka soomaaliga halka waar baati bacweyne waxaa la kala iibsanayaa suuqyada magaalada jowhar laba doolar dhagaystayaal waa nageynta xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar mahadsaned xaliima markaana wararka dibadda maraykanka ayaa war ka soo saaray gantaal kuwaridada dheer ah oo ay tijaabisay kurida waqooyi kurida waqooyi ayaa warkii ugu horeeyay ay soo saartay kadib tijaabada gantaalka ku sheegtay in gantaaladii ay tijaabisay shalay ay yihiin nooc cusub waa tijaabadii ugu horeysay ee dalkaasi uu sameeyey ku dhowaad sanad kadib iyo markii ugu horeysay tani intii uu jo biden oo noqday madaxweynaha dalka mareykanka master biden ayaa sheegay in mareykanka uu jawaab ku habboon arrintaas uu ka bixin doono mareykanka jabaan iyo kurida koonfureed ayaa cambaareeyay tijaabadaasi sidaa ku xusan qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobe waa ka mamnuuc in la tijaabiyo gantaaladaasi warka ay maanta soo saartay kurida waqooyi waxaa lagu sheegay in labada gantaal ay jareen masaafo dhan lix boqol kilomitir oo loo tuuray dhanka xeybta bare ee kurida waqooyi taa oo beenisay warkii jabaan kasoo baxay ay ahaa in gantaalada ay keliya jareen afar boqol oo kilomitir horumarinta hubkan wuxuu muhiim u yahay xoojinta quwadda militari dalka iyo iska caabinta dhammaan khataraha militari ayuu yidhi ribion oo ah hogaamiyihii sare ee goobjooga ka ahaa tijaabadaasi hogaamiyaha kurida waqooyi muusan joogin goobta sida warbixintani lagu daabacay guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabahgabanaya dhegaystayaal warkii caawa oo jimca aad kala socoteen radio snai warka anigoo abdixsiis xasan macalin ayaan ila socodsiinaya intaan markale kulmi doono warkaa mid la mid ah jimco wanaagsan